ta ugu horreysa walaal haarun waxa weeye distoorkan ku meel gaarka ah qabyadahan idhaahdee waxay ahayd in isaga laga soo horreysiiyo si uu hanaankii u dhigo taa lama samayn distoorku haddana wuxuu ina odhanayaa doorashadii ama xulkii ka dhacay labiyo tobankii xulka bedeli doonaa baarlamanka isu bedeli doonaa waa inay afti ku yimaadaan markaa qolooyinka odhanaya odayadii ha lagu noqdo distoorka ayay kasoo hor imanayaan haddii markaa distoorkan la qadarin waayo waxa weeyaan shuruucdiis waddanka ugu sarreysay lama qadarinayo marka waxa weeyaan qof walba tu doonuu keensan karaa marka wax weynna keeni maayaan oo wax cusub cusub keeni maayaan oo odayadu inkastoy mas-uuliyad gaara leeyihiin iyo maamuus gaara hay leeyihiin waxa keentay in baarlamaan aan runtii shaqayn baarlamaan aan asxaab ku dhisnayn baarlamaan aan dad wakiil ka ahayn inay odayadii soo dhisaan marka qaabka four point five ee odayadu soo xulayaan halbowlaha wuxuu gooyey qarankii soomaaliyeed sida u gooyena waxa weeyaan musuq maasaq iyo iimaan darro noqotay sharci marka baarlamaanka ama dowlad la dhisayo marka haddii dee taa la doonayo in lagu noqdo dee kuwan joogaba ha loo daayay weyna ile sidaasay ku yimaadeen taa iiniinteedu waa sidaas ta kale waxa weeye odayada dhaqanka madaxda u ah haddii soomaali hay kala saari weydo dhaqan iyo siyaasad dhaqanku waxa weeyaan afkii la wadaagayey diintii la wadaagayey caadadii la wadaagayey walaaltinimadii la wadaagayey abtirsiintii la wadaagayey marka waxa weeyaan taa haddii lagu wado wax maanta horumaroy keeni doonto afarta sannadoode soo socda haddii isbedel yimaado bisha sebtembar sanadka soo socda waxa weeyaan halkii han joognay labiiyo tobankii ayuunbaa la joogaya wax cusub keeni mayso walaal waaya hayn u gudubna marka tan ku salaysan heerka degmada ama degaanka ilaa gobol iyada maxay ku xun tahay maxay ku wanaagsantahy waxa weeye haddii dee degmooyinku ay dhisan yihiin anu masalan muddo aan fogeyn gobollo fara badan baan soo maray walaal qaar han si annakoo lana garanayo hanu marnay iyo qaar hanu marnay annakoo sooraba ismaldahana ammaan dartii waxa weeyaan meel uu maamul ka dhisan yahay wuu yaryahay laba meelood baa maamulka u sarreeya runtii oo heer ahaan ugu sarreeya waa waqooyi ama meesha la dhaho somaliland iyo meesha la dhaho bari ama puntland la dhaho labadaa qudhood haddii dee somaliland iyada hadalkeygii meel gooniya waayo puntland haddaad eegtid waxa weeye baarlamankeega puntland may soo dooran distriyadu may soo dooran odayaashii baa soo doortay distriyadii uma diyaarsanaa in masalan markii waagii dhaweeyday laba sannadood horteed cabdiweli la dooranayay waxay ahayd in taa laga gudbo dadku hay doortaan ama distriyada ha noqoto ama wax kale ha noqoto markaa tii maamul ahaan ugu sarreysay qaranka soomaaliyeed oo puntland marka la somaliland laga reebo puntland ah may keenin arrintaasi marka haddii la yidhaaho gobol degmooyinkaa soo dooranaya degmooyinkuma odayaashii bay ku dhisan yihiin ma shicibkiio inta la jidkii loo xalaaleeyey iskood u dooranaya miyaa taa qudhooda kama jawaabayo barnaamijkan lasoo bandhigay waxa laleeyihiin ee degmooyinkaa soo dooran doona markaa mugdi fara badan ayaa taana ku jira laakiinse hadday noqon lahayd in degmooyinka waddanku soo wada dooran karaan dee waxay u dhowaan lahayd markaasi tii ahayd muwaadinka oo codkiisii iyo codkeygii bixinaya ayay usoo dhowaan lahayd laakiinse iminka siday tahay taa iyo wax u dhowna uma muuqato walaal waa garta ma jiraan fikrado kale oo saddexaad oo ku habboonaan kara in doorashada lagu saleeyo ama wax lagu soo doorto walaal haarun waxa weeye qolooyin civil society ama bulshada lagu magacaabo qolooyin axsaaba ayaa dhowaan ii soo diray barnaamij waxay doonayaan in arrimahan lagu daro markan aada u darsay wuuna tafaqiya tiran yahay waxay u muuqataa inuu yahay mid odayaashii qaybtoodii siinaya dadkii mas-uulka ahaayoo dhan ee qiimo ku lahaa waddanka oo dhan qaybaha ogeysiinaya marka waxay u bixiyeen barnaamijka codka bixinta loo dhan yahay ama waxaan af ingiriiska la yidhaaho inclusive moral waxaana weeye odayadii way ku jirayaan qolooyinka maamulka u haya ee gobollada dhisanna way ku jirayaan dadkii rayidka ahaana cod bay ku yeelanayaan siday ugu yeelanayaan waa sidan odayadu halkay baarlamaanka ka dooran lahaayeen oday walba ciddii baarlamaanka u soo geli lahayd afartan qof ayuu soo xulayaa oo iyagu hadhow toole ka qaybgeli doona sidii baarlamaanka loo dooran lahaa waxaa kaloo gobollada la siinayaa qayb ka odayaasha intooda ka yar dadkaasaa xamar la iskugu keenaya meel secura oo ammaankeegu qeexan yahay ayaa la keenayaa waxaa la odhanaya markaa si distoorkan loo raaco oo jidka loo baneeyo sidii muwaadinku codkiisa ama codkeega uu bixin lahaa tobankaakuna qofe la iskugu keenay siyaa sidaa naqshahda caynkaasa oo dhallinyartii khasab ay tahay inay ku jiraan oo culimadii inay khasab tahay ku jiraan oo haweenkii inay khasab tahay ay ku jiraan oo odayga aan laga ogolaanayn inuu cidda doonayo iska soo doortay afarta bulshada waxay ka samaysan tahay ay ka soo xulaan dadka qolooyinka maamulada haya gobolladana sidaasi leeg ay usoo xulaan markaa dadkaas in meeshii layskugu keeno faa'iidadiisa ugu horreysa arrintaasi waxa weeye intaanan faa'idada u gelin horta waxa weye markaa marka dadkaa laysku keeno axsaabtiina la furo oo la yidhaaho dee xisbigu qolo ma noqon karo waa inuu dhowr gobol ugu yaraan ka furnaada marka iyakana barnaamijyadoodii lasoo taxo waa la samayn karaa dhowrka bilood ee xataa arrintaasi waxaa imanaya xisbiyadii ayaa dadkii muwaadiniintaha ee lasoo xulay gobollada iyo odayadii iyo wixii la caana maala xamar laga soo xulay waqooyi qayb gaara la siinayo si loo soo dhoweeyo midnimada ummadda dadkaasi markaa inay xisbiyadii hor tagaan oo dadkaasi doortaan toban kun oo qof markaasi haddii laisugu keeno xamar dhowr meeloodna waa laisugu geyn karaayo magaalada oo la la xasirin karo ammaankeega toban kun lama laaluushi karo madaxweynaha qofka doonaya madaxweynaha toban kun ma laaluushi karaan qolooyinka gobolladu ma wada xukumi karaan oo dee cid iyakuna hay doonayaan hadhow iyo ka waadeega ma keeni karaan odayadu ma wada gadan karaan waxan oo dhan marka waxay u eeg tahay wax geedi socodkii siyaasiga ahaa ee qorshihii ahaa in distoorka hadhow laga midho dhaliyo laba saddex tallaabo in hore loo sii qaado inaan dib loo sii qaadin faa'iidadeedii ugu weyn weeyaan musuq maasaqana aad bay u yarayn doontaa walaal waa gartay marka waxaad ku talinaysaa in dhinac kasta oo hore ugu soo jira siyaasadda hadday yihiin maamul goboleedyada degaanada odayaasha dhaqanka in door la wada siiyo marka arrintaasi miyaysan nidaamka doorashada adkayn karin maadaama hadda sida hadda muuqata gobolladu midkoodna aysan dalbanin in qaabkan la qaato waxa weeye dee horta gobollada dadka maamulka u fadhiya dad soomaaliyeed may soo dooran waddankana iyo kuma lehee dadka waddanka degan ee ka imanaya sayla ilaa raas kambooni ee codkoogii uu maqnaa imika muddooyin afartan sanadooda dadka lihi waa dadkaasi dadka meesha ku balanbalay labaatanka iyo shantaa sannadood ee la baaba'sanaa iyo tobankii sannadood ee ka horreeya dowladdii militarigu ay joogtay waa dadkii caadigii waxa ku baaba'ay marka haddii la danaynayo dadka caadiga noloshoodu inay dib soo kaado oo ay ku yeelato waxaan la dhaho dawlad xalaal u dhow hay timaado oo xaaraanta laga baxo waxa weeyaan gobolladii qayb baa la siinaya kuwii kale qayb baa la siinayaa waxay markaa mathilaysaa ummaddii soomaaliyood oo dhan laakiinse haddii la yidhaaho odayadii ha lagu noqdo waynu ognahay waxa ka soo socda dee kuwan jooga ha loo daayaanay haddii la yidhaaho maamul goboleedka ha soo xulo maamul goboleedkan lama dooran cid soomaaliyoo doorato u codaysay ma jirto odayada ayaa qaar keenay qaarna iyakaa iskeenayba marka waxay tani uga dhowdahay xalaashii way uga dhowdahay xalaashana si dib yar laguma helo sida waa in lagu dadaalo laakiinse tobankan kun haddii laysku keeno aad ayay u dhib yaraanaysaa laakiinse waa runtaayoo kuwa haddeer waxay wadaan odayada ama gobollada way ka yar adag tahay laakiinse de waxay uga adkaanaysaa waxa weeyaan xalaashii baa la raadinayaa xalaashuna xaaraanta way ka adag tahay walaal waaya dhinaca xisbiyadaan rabay inaan wax kaa weydiiyood soo qaaday muddo intaa la eg ma laga gaarsiin karaa xisbiga in la diiwaan geliyo la xaqiijiyo inuu gobol kasta xisbigu taageero ka haysto isla markaana xisbi ahdaaf qaran leh uu yahay intaas ma la xaqiijin karaa bay kula tahay waxaan anu haddii horta haddii dadaal la keeno ilaahay wuxuu inoo ballan qaaday subxaana watacaala haddaynu dadaalno inuu ina gargaarayo waxaan qabaa ummadda soomaaliyeed haddii barnaamijkaa loo soo bandhigo min puntland ilaa kismaayo waa laga keeni waqooyina waa laga keeni karaya marka waxaan qabaa xisbiyadu waxani maaha waxaan cilmigan la yidhaaho cilmiga sayruuqa ama dayax gacmeedka rocket science maaha waxaan qabaa lix bilood gudaheed in waxaasoo dhan lagu dhammayn doono saddexda bilood ee ka dambeeyana ay noqoto geedi socodkii xisbiyadaasi iyo baarlamaankiiyo sidii habkiisii loo soo sameeyo la dhisi karo waa ballan ummad soomaaliyeed hanu qaadiyo aniga inta aqoontaydu tahay haddii dadaalkaasi kuwan qaramada midoobay ay ka qaybgalayaan ka daacad yihiin iyo international community ummadda soomaaliyeedna ay u soo hiloobaan in la dhammayn karo waa ballan weeyan walaal waa garta aynu usoo laabano imise asxaab baa ku habboon soomaaliya inay ka dhashaan waynu la soconnaa markii ugu dambeysay ee asxaab siyaasadeed ay doorasho u tartanto waddanka waxay dhaafeen siddeetan xisbi imise xisbi bay ayaa ayay soomaaliya qaadi kartaa horta mid baan sixi walaalkay taariikhdu sida odhanayso waxay ahaayeen sideed iyo lixdan xisbi bay ahaayeen kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo sagaal iyo sagaal iyo lixdankii anigu waxaan isleehay dee kuwaas waxay noqdeen qof iswata oo camal word lords laakiinse siyaasad huwan iyo qabaa'il iyo waxbaa ku jiray waxaan qabaa afar xisbi in ayna ka badnaanin waxa loo baahan yahay afartaa xisbina mabaadidooda lasoo caddeeyo qaarkood way dhisan yihiin qaarkoodna ma dhisna waa la dhisi karaa waxaanan qabaa dhulka intiisa badana nabadda ah in dadkii laga soo ururin karayo laga soo xaqiijin karayo iminka dee ma joogno kun iyo sagaal boqol iyo lixdameeyeed waxaan joognaa laba kun iyo shan iyo tobankii qofka saxeexaya waxaa laga qaadaya waxaan la yidhaaho biometric ama fartiisii baa laga qaadaya ama ishiisii baa la taswiiraya wax weyne maaha aidiyadiina waa loo samayn karaa lagu aqoonsan lahaa dadkaasi waxaan qabaa haddii arrintaa dadaalkayga la galo in lix bilood wax ka yar xisbiyadii oo saxa la keeni karo markaa kii laga waayo inuu gobollada ugu yaraan saddex meelood marka laga dhigo laba meelood aan ka keenin waxa weeyaan wuu fadhiisanaya sidaasaana lagu kala hari doonaa taasina waxay keeni doontaa walaal in mabda' lagu dagaalamo ama lagu tartamo ean lagu tartamin yaa reer hebelay reer hebel haddii lagu noqdo waxa weeye musuqmaasuq aynu maanta arkanayo mid ka weyn baa iman doona waaya qodob kalaan kaa weydiinaya arrintii ku saabsan dastuurka bal wax yar waxaad sharaxdaa xataa haddii qaabkan hadda doorashadu ay qaab u laysku raaco doorasha ay dhacdo august ama sebtembar labada kun iyo lix iyo tobanka weli uma muuqato ka hor in dastuurkii la dhammaystirayo afti la qaadaana waba kasii dambaysaa marka dastuurkaas aan dhammaystirnayn dhibaato intee la-eg buu ku yeelanayaa nidaamka dowladeed iyo maxaan ku idhahdaa shaqadii dowladda oo aynu soo aragnay dhibaatada laga soo maray afartii sano ama saddexii sano lasoo dhaafay
waxa weeye horta arrintan doorashooyinku hadday sidan dadkan civil society-ga ururada bulshada iyo xisbiyada qaarkood isku yimid dee waxaan soo bandhigi doonaa waxyaabahay keeni doonto waxa weeye waxay furfuri doontaa waxaan la isku haystee ra-iisul wasaare iyo madaxweyne isku maran oo had iyo jeer diidan oo hawshii ka soqon laada waxaa kaloo iman doona in qofku hadduu cod ku yimaado uu masilayo dad una masilayn reer hebel oo markaa meesha reer hebel laguma bedeliyo xisbigii baa keenaya qofkii lagu bedeli lahaa hadduu masalan ilaahay kama dhigay qof dhinto marka waxa weeyaan distoor la-aan waddanku waxa weeyaan markii hadda taariikhda soomaalida dib u raacdo markii waqooyi koonfur israaceen lixdankii waxay qaadatay muddo sanad ku dhow in aftidii laga qaado dadka koob iyo lixdanka awalkeegii baa laga qaaday marka waxaan qabaa waxa weeyaan maanta in distoorkan loo saaro dad si xalaalo uga soo shaqeeya oo ummadda soomaaliyeed danteeda ka shaqaynaya ama una ajnabi ku shaqaysanayn ama qaar siyaasiyinan aan ku shaqaysanayn waxaan qabaa markaasi gobolladan la dhigasayo dee distoor laguma dhisin hataa kuwa dhisan iminka distoorkan yaalla ma waafaqsana intooda badan waxa waxyaabo fara badan baa ka dhiman marka waxa weeyaan haddii dadkaa loo soo bandhigo dad xalaalo oon siyaasiyiin ahayn oon ahayn kuwa xagjir aan ahayn ama qabiilo xagjir ha ku ahaadaan ama diin ha ku ahaadaan ama wax kale ha ku ahaadaane taas ayaa hadhow toole soo afjari doontaa ibtilada haddeer waddanka taallo walaal marka distoorkan haddii laga shaqayn waayey lagana shaqayn waayo waxa ballana oo jidka la maraya ama ha noqdo kan gobollada soo magacaabayaan ama odayaasha soo magacaabayaan in tirtirkii soomaalida cidbihii ugu dambeeyey raadkeygii han qaban doonaa war cad aniga waayo su-aasha ugu dambaysa ilaa haatan maamul goboleedyada dhisan puntland oo ugu horreysay galmudug koonfur galbeed jubbaland kan hadda qorshihiisa la waday shabeellada dhexe iyo hiiraan bal guud ahaan sidaad u aragto adoo iisoo koobaya dhismahooda iyo xaaladda ama qaabka aad ku talin lahayd ama ay kula tahay inay yeelato magaalada muqdisho horta magaalada muqdisho dee waa caasimadii waddanka xaafadi ma yeelan karto jes ma yeelan karo warlord ma yeelan karo haddii la doonayo dee inay runtii noqoto xundurtii waddanka siday ahaan jirto marka waxa weeye masalan barnaamijkan ay soo bandhigayaan qolooyinkan axsaabta iyo qolooyinkan ururada bulshadu ee doorashadu xamar wuxuu siinayaa haybad gaara iyo haykal gaar uu siinayaa tiro baarlamaanka dadka doorana tiro gaara ayaa laga siinaya laguma siinayo markaa dadka gobolka degan ee reer hebel la odhan karo waxaa lagu siinayaa cid kastaoo soomaaliya dad mashiisha waa inay xamar ka soo baxaan dabadeedna xamar inta banaadir la dhaho inay markaa noqoto dadku wax uu u siman yahay oon ahayn reer hebel iyo reer hebel iyo gobol hebel iyo gobol hebel laakiinse haddii xamar lagu daro gobol oo markaa reero lagu daro caasimad soomaaliyeed ma jirto weeyaan marka waa in meel kale loo raadiyo gobollada kalena si kooban gobollada kale ee dhisma ilaa haatan iyo saad aragto waxa weeye haddii gobolka dhismihiisu waxaa lalahaa dawladdii hore ee militariga ahayd ama kuwii sibiliyanka ka horreeyey meel quray xooluhu iskugu tegeen oo xamar bay ahayd horta haddaad kenya tagtid waad arki wax walba waa nairobi jaalla haddaad tanzaniya tagtid waa daarasalaam waay haddaad uganda tagtid waa kampala haddaad etoobiya tagtid waa addis ababa jabuuti waa jabuuti eritrea waa asmara waay suudaan waxay ahaan jirtay khartuum wax inaka inoo gaara may ahayn adduunyada saddexaad baa taa lagu yaqaanaa marka haddii la doonayo gobollo soomaalida u adeega waa inay astaan gaara yeeshaan oo kow ah in aynan reero ku dhisnayn waayo iminka waa kan kule puntland cumar cabdirashiid iima iman karo hadda waa nin gobolkaba soo sheeganaya inkastoo dee cumar ku dhasha camar marka gobolladan waa in laga bedelaa waxaan qolooyinkee laleeyahay reer hebel baa gobolkaa iskale reer hebel oo la isku dhafaa dadka haddii la doonayo qaran soomaaliyeed oo noolaaday xalaala in la keeno laakiinse sida loo wada haddii laleeyahay reer hebel oo jawhar degan iyo reer hebel oo waxa oo oo reer ahaana isku guuda ayaa dhisanaya markaa reerka hawiye la yidhaha laba gobol buu leeyahay reerka daarood la yidhaha laba gobol buu leeyahay raxanweyntii gobol bay leedahay haddii waxaa la dhaho waxa weeyaan summun bukmun cummun fahum laa yacqiluun waa la dhagabeelay waana jahanama lagu socdaa hala diyaar garoobo waxaa la samayn karaa markaasi toddoba sideed gobol oo waddanka oo dhan ka kooban oo khariirad gaara loo sameeyo oo ummadda oo dhan loo adeegayo oo reer gaaray una sheegan karayn sharcigay ku dhasan yihiin waa inuu noqdaa qof kastoo wadanihi inuu gobolku doono iyo gobolkii doonto degi karo una wax ka qabsan karo una ka shaqayn karo ee la odhan karin cabdisamaatarow galbeed baad ka timide ee kismaayo shaqa kama qaban karaysid hadday taasi noqoto qarannimo ma jirto waayo walaal